barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaaf soomaaliga ee v o a oad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo weliba efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan boggayaga v o a somali com wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa labada bisha juun sanadka laba kun iyo labaatan haatan saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowd iyo barhkii duhurnimo idaacaddana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac qodobada dhegaystayaal aan barnaamijka idigu hayno waxaa ka mid ah dhallinyaro fursado shaqo ka helay warshada biyaha soo saarta oo laga furay magaalada laascaanood raggan markooda hor shaqo maysan hayn waxay isugu jireen qaar wax bartay qaar aan waxba barana magaalada xayraamis ka ahaa hadeer maasha allah u wada shaqeeyaan qaarkood caagadahay sameeyaan oo qaybta caagadahay sameeyaan qaarkood karaatoontay sameeyaan qaarkood waxay sameeyaan oo kale xamaal weeyo biyahay ka xamaashaan karaatoonta waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan fahanka ay dhallinyarada somalilan ka haystaan xanuunka covid sagaaliyo toban kaalmihii heesaha ayaan iyaguna dhegaystayaal barnaamijka ka madhnaan doonin
mahadsanid cabdixakiin carada ka dhalatay dilkii ay booliisku u geysteen george floyd minneabolis minnesota ayaa dhaaftay cabsida laga qabay xanuunka covid -19 iyadoo ay kumanaan qof isugu soo baxeen wadooyinka magaalada si ay u mudaaharaadaan balse saraakiisha caafimaadka ayaa ka walwalaya in banaanbaxyadan ay sii faafiyaan xanuunka coronavirus in ka badan boqol kun oo qof ayaa dalkan maraykanka ugu geeriyooday xanuunka coronavirus dadka isku dhow ayaa xanuunka isugu gudbin kara qoyaanka afka kasoo bixi kara marka ay hadlayaan qufacayaan ama ay hindhisaan dadku bilooyin ayaa la baajiyey munaasabadaha la isugu yimaado isku soo baxyada iyo tiyaatarada bandhigyada lagu sameeyo si looga fogaado in xanuunka uu fido iyadoo qaar badan oo kamid a ay muujiyeen sida ay u garowsanayaan carada banaanbaxayaasha ayaa haddana waxay saraakiisha gobolada iyo magaalooyinku sheegayaan inay isku soo baxyada maalmihii lasoo dhaafo dhacaya ay tahay wixii ay isku dayayeen in laga fogaado magaalada mexico ee caasimada dalka mexico ayaa waxay dib u dhigtay maalin kale iyadoo saraakiisha dalkaasi ay ka digayaan in magaaladu weli ay khatar ugu jirto xanuunka covid-19 kadib laba bilood oo xanibaado ay saareyd magaaladaasi si loo yareeyo fiditaanka xanuunka dowladda ayaa ka doonaysa qof walba inuu xirto maryaha afka iyo sanka lagu xirta ee maaskaha loo yaqaano balse waxaa hadda lasoo jeedinayaa in ay dadku kala fogaadaan magaalada mexico ayaa dib u furaysa qeybo kamida beeraha nasiinada ee dadweynaha si loogu jimicsado talaadada maanta ah waxaana dadka laga doonayaa in ay maaska xirtaan iyagoo sidoo kalena kala fogaanaya goobaha xayawaanada lagu xanaaneeyo iyo meelaha caruurtu ku ciyaaraan iyo maqaayadaha ayaa sii xirnaan doona goobaha dhismaha macdan qodista suuqyada furan iyo baararka ayaa kamida ganacsiyada furmay shalay oo isniin ahayd
aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsantahay falastiin axmed iimaan oo inala socodsiinaysay warkii dunida halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan aan ku horumarno markana somalilan maalmahan waxaa magaalooyinka waaweyn ee somalilan sii kordhaya dhalinyarada iyo dadka kale ee waayeelka ee laga helaya xanuunka covid-19 haddaba maxaa xanuunkan ay ka aaminsan yihiin dhalinyarada inta uu saameeyey iyo kuwa yareysta halista xanuunkan waryaheena boorama haashim good ayaa mikrofoonka la dhex maray qaar ka mida dhallinyarada gobolka awdal haashim wood mahadsan tahay magacaygoo nimco cumar xuseen runtii xanuunkani uu jiraayo adduunkii oo dhan baa ka qayliyey kuwan baynu ka midnahay afrikada soomaalida qaybteeda waana dee xanuun jiro oo waxna dilay waxna ku dhacayoo la arkay saameyntiisa inuu ilaahay si degdegay nooga dabar jaran aad baan u rajaynayaa somalilan uu ka jiraa gobolka awdanlagu ka jiraa inkastoo haddana la propagandaynayo la bumbuuninayo intaasi siyaasadii ku jirto oo dee tiradii saxda ahayd aan la keenaynin haddana waa wax jiroo had iyo jeer dee la sheegi karo inta xogtayda aan ogahay aad baad umahadsan tahay wariye haashim aniga magacaygu yahay cabdiraxmaan musamaal marka hore ilaahay baan weydiisananaa inuu inaga hayo xanuunkaa dunidao dhan saameeyey tii ay u sii nugushahay waddammada dunida saddexaadna dhaqaale ahaan iyo qalab ahaanba ay aad u liitaan oo wadammadii ka awoodda waaweynaa dunida saddexaadba ay la tacaalayaan haddana dhallinyar ahaan doorkaannu ku leenahay waxa weeyaan inaannu bulshadeeda ka wacyigelinno inay ka digtoonaadaan xanuunkan coronavirus ama covid nteen loo yaqaano taasi oo ay bulshadaan uga wacyigelin karno annagoo adeegsanana social mediaha taasina waxay saameyn ku leedahay dadka waayeelkii social mediaha kuma xidhna ee in haddana lagu yaraan xaafadaha jaarka asxaabta sidii qof walba itaalkiisa hanuga qayb qaadanno in la ilaaliyo inay bulshadu kala dheeraato in la xidho qalabka fiismaska si looga hortago xanuunku wuxuu leeyahay ka hortag buu leeyahay laakiin ka dabateg ma laha ilaahayna dembidhaaf la weydiisto layskuna xidho lana raaco tilmaamaha ay bixinayaan mihnadlayaasha caafimaadka taasaa ugu muhiimsan in loo dhaganuglaado waxa ay bixinayso wasaaradda caafimaadka waayo iyadaa wakiiluga ah qaranka iyo ummadaba inay ka tala bixiso kolba halku xanuunku marayo iyo siyaabaha xanuunka looga hortegi karo marka waxaan bulshada ku wacyigelin lahaa in la raaco tilmaamaha ay bixinayaan mihnadlayaasha caafimaadka aad iyo aad baad u mahadsan tahay weriye haashi shaqomargood anigoo magacaygu yahay khadar maxamed aadan khadar shaarub haddii aan ka hadlo dareenka ku aadan xanuunka covid nteen ee dunida argagax geliyey geliye xaalad emergencya oon hore intii anigu angaraadsaday aanan hore uga arag dunida waa wax aada looga naxo waa wax dad badan oo qiima iyo lahaa dad badanoo magac iyo milgabo dunida ku lahaa saameeyey oo qaar ay wakhtigoogii kaga dhammaatay oo ku geeriyooday iyo kuwa ka bogsaday labadaba leh waxaan anigu aad iyo aad taloogu soo jeedinayaa wasaaradda caafimaadka ood moodo weli inayna diyaar u ahayn ka hortaga xanuunkan iyo wacyigelintiisa marka aad goobaha iyo munaasabadaha ama hoteeladii ama kafateeriyayaashii meelihii babliga ummadda iskugu imanaysa aad tagto waa sidii uun dowladda waxayd inay wacyigelin ka samayso goobaha oy tagto oy u saarto guddigu si rasmiga uga shaqeeya goobaha layskugu yimaado dadku weli sidii caadiga ahayd bay isku salaamayaan sidii caadiga ahayd baa loo wada fadhiyaa sidii caadiga ahayd baa wax loo wada cunayaa weli dadku ay isdhex socdaan marka waxaad moodaa inayna weli dowladdu si rasmiga ugu diyaarsanayn ka hortageedii mas-uuliyiin caafimaadka ka midii social media facebookyada waxay nagula wadaagayeen wallow aanan xogoogaal rasmi anigu ahaynoo laiga xogogaalsiyay markaan bacdan caafimaadka eego waxay social media nagula wadaageen in isbitaalka boore maxay tahay bilaa ambalaas yahay marka halkaa ay marayso boore mayna bilaa ambalaas yahay isbitaalkii weynaa ee gurmadka degdega aha dhaqaalaha lagu bixiyey xanuunkan ee dowlad ahaan iyo kambaniyada madaxa bannaan adeegtana waxa kala fog dadaalka loogu jiro in laga hortago iyo dhaqaalaha ku baxaya waxa isbitaalkii boore wuxuu u baahan yahay in oxygen la keeno in la keeno gaadiid gurmad oo gooba goob kasta gaari kara in la helo shaqaale rasmiya oo si rasmiya uga shaqeeya maalin kasta waxaad maqalnaa qofka laydhaa coronavirus buu dhintay iyada oo ehelkii iyo dowladdii isku haystaan in go'aamo laga keeno oo qaabkii loo aasi lahaa ehelkooguna qofkooga u aasan lahay dowladduna u garabgeli lahayd iyadoo laga taxadiraya ka hortaga xanuunkan laakiin in maalin kasta lagu murmo maaha miidka qofka dhinta taana waxay u muuqataa inayna weli dowladda ee shacabku wax rasmiya inay isku ogeyn markaan waxaan leeyahay maamulka gobolka ee caafimaadka iyo kuwa heer qarane wasiirka iyo guddiga xanuunkan loo xilsaaray coronaviruskaba shaqada waa inaad halkii maadaama ay badatay dadka laga helaya oo intii ka batay saameyntiisuna intii ka badatay in idinkana shaqadiinu intii awal ka badato marka waxaan leeyahay fadhiga ha laga kaco hooyooyinka iyo waalidkana waxaan leeyahay iyo aabbayaasha daadaya dadka xanuunada qaba si gaara waa in booqashada laga yareeyo guryaha meelo gaara loo sameeyo inta la ilaalin karo waalidka xanuunadale waa in la ilaaliya lalana tacaalaa iyadoo weliba lagu dadaala in goobaha magaalada ka baxsan ehelada aada loogula dadaala in lagu hayo maadaama magaaladaad isku dhex socoto qof kasta oo xanuun lana uu nugul yahay inuu saamayn karo dhibaatayna karo aad iyo aad baan weriye ku salaamaya kuguna hambalyanayaa dadaalka aad u wado inaad wacyigelinta ummadda la wadaagto bulshadana waxaa leeyahay naftu aqaaliye aada uga taxadira asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu kuwaasna waxay ahaayeen dhalinyaro ku sugan magaalada boorama waxay la hadlayeen wariyaheena haashim sheekh cumar good haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa islamarkaana aynu ku wada nasanno codka fanaanada farxiyo fiska dhalinyaro dhowr ah oo ku nool gobolka sool ayaa shaqo ka helay warshada biyaha sifayso oo laga furay magaalada laascaanood haddaba warbixin uu arrimahaasi ku faahfaahinaya waxaa magaalada laascaanood nooga soo diray waryahayaga cabdikariim olol
magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa laga hirgeliyey dhowaan shirkad dhanka biyaha ka shaqaysa dhallinyarada magaalada laascaanood ayaa fursadani u arkay mid aad u wanaagsan waxayna ka shaqeeyeen qaybaha kala duwan ee shirkadaasi ay ka kooban tahay qaar waxay u wadaan gaadiidka qaar waxa ay sameeyaan kartoomada caagadaha iyo biyaha qaarkood waxay ka soo noqdeen waddanka dibaddiisa waxayna ii sheegeen inay fursadani u tahay mid ay aqoontooda wax kaga bedelayaan ibraahim cali cilmi waxa uu ka mid yahay injineerada dibadda wax ku soo bartay waxa uu sheegay markuu laascaanood ku soo noqday in fursadda koowaad uu qabtay ay noqotay in warshad dhanka biyaha ka shaqaysa uu ku howlgalay iyo bahda v o eba ugu horreyntii waxaan jaamacad waaday waddanka hindiya waxaan ku maqnaa muddo saddex sano ah dabadeed toban soo laabtay marka waddanka waxaan kala kulmay adugu caqabado shaqa la-aan ay ka mid tahay dabadeed waxaan fursad shaqa uga helay warshada saafi oo biyaha soo saarta ee magaalada laascaanood maasha allah waanu ka shaqaynaa waanu ka xamaalanaa si fiican baanu uga shaqaynaa halkaasaanuna dalku sugannaha fursadda ay uga dhigan tahay dhallinyaradu inay shaqooyinka noocan oo kale ka shaqeeyaan shaqana ay helaan saaxiib waad mahadsan tahay saaxiib waa fursad wanaagsan fursadani ninkii hela ninkii hela fursadan oo kale waa fursad wanaagsan anigu waxaan u qaybsanahay shirkadda waxaan engineering biyahan sameeyaa waxaan sameeyaa biyaha qaybta meesxada qaybta booyadaha ee magaalada isticmaalka caadigaah wayna kala duwan yihiin qaabka loo sameeyo warshadaha dawashado badan baa meesha yaalla oo kala duwan marka ninkii hele waa fursad wanaagsan oo aada u fiican waxaanana ku mahadinaynaa qaybta bahda maamulka warshada saafi iyo raggii shaqadan abuuray inay noo sameeyaan shaqo oo aanu ka xamaalano waa gartay hadda waxaan arkaya dhallinyaro aad u badan baa ka shaqaynaysa bal ka waran dhallinyaradaasi iyo qaybaha ay ka shaqeeyaan maadaama aad adigu aad ka mid tahay maamulka warshada wallaahi saaxiib waa arrin aada u wanaagsan oo raggani markoodii hore shaqo maysan hayn waxay isugu jireen qaar wax bartay qaar aan waxba baranay magaalada xayraamiiska ka ahaa qaar danaysan oo dantu magaala joogba ku adkaa hadeer maasha allah u wada shaqeeyaan qaarkood cagadahay sameeyaan oo qaybta cagadahay sameeyaan qaarkood karaatoontay sameeyaan qaarkood waxay sameeyaan oo kale xamaal weeyo biyahay ka xamaashaan karaatoonta qaarkood booyadaha gaadiidka wadaan qaarkood gawaarida xamuulka ay biyaha qaada wadaan qaarkood way la socdaan boqol nin ka badan baa la socda oo shaqaale ah nin kastaa naftiisa iyo waalidkii iyo deegaankiisaba uu ku maareeyaa sidoo kale khadar cabdi diiriye waxa uu sheegay inuusan weligii ka shaqaynin goobtan warshada oo kale balse haatana waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ka shaqaysa aqoon fiican ayuu ka helay khadar ayaa ka sheekaynaya waayihiisa shaqahelista isagoona ka hadlaya fursadan hadda anigu labada kun iyo shantii baan dalka ka baxay waxaan nairobi kenyaan tegay ugandaan tegay suudaan baan tegay deelo badan baan soo maray caqabado fara badan baa naga soo kulmay leeta kabaanda waa sharcigaaga keen oo meel lagugu bahdilayo aad u dhalan oo macnaha dee howlo badan waan soo aragnay waan waddankan kusoo noqonnay hadda waxaan la shanqaadnay shaqada warshada saafi xirfado fara badan baan ka barannay darawalnimo ka mid tahay biyo safaynta cagada garaacista dee shaqadeeda lama soo koobi karo de waa shirkadda maasha allah ballaaran nin walbana dee waxbuu qabtaa xirfad fiican baanu ka faa'iidnay aad iyo aad baan dee maasha allah dadku dee nin walba qurubtiisu hadlayaayo waa araggiisa
adigoo kale waxaad ii sheegtay inaadan horey warshad uga shaqaynin aqoon horena u lahayn cilmigaad halkan ka baratay iyo qaabka tababarka marka shaqada laga yimaado bal nooga war warshad waan tana noogu horraysa warshadaan ku shaqayno waad aad iyo aad bay fiican tahay waxaan kalifaya tahliibta waxaa kalifaya bahdilaada meelaha aan dalka hadda kaaga sheekeynayo kaleo sidii baabuurka oo kale markaa lagu weydiinaya cashuurtiisa oo kale adoo qof aan waxbaba haynba lugayaada ka war keen aader wax wadda kusoo gashay adoo dhalan oo lagu bahdilayo oo haddii laga kurayahay dee
adigoo kale de waxaad ii sheegtay inaad wadamo badan aad ka soo noqotay oo kenya iyo ugandha aad tagtay marka hore iyo suudaan waxaan nolol maalmeedkayga waan raadinayey alxamdulilah haddana waa ku nastay waddankayga hooyaan joogaa shaqa abuurka dhallinyaradani ay ka heleen ganacsatada maalgelinta ka samaysay magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool ayaa waxay u ahayd fursad aad u wanaagsan cabdikariin nolol v o w magaalada laascanood mar kale ayaanu idin leenahay dhegeystayaal subax wanaagsan markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo axmed cali sheekh
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha weerayahan odian igalo ayaa dheeriyey qandaraaska amaahda ah ee uu kula joogo kooxda kubadda cagta manchester united kaasi oo hadda la gaarsiiyey ilaa bisha janaayo ee sanadka ciyaaryahan igalo oo soddon jir ah ayaa kusoo biiray kooxda united bishii janaayo ee sanadkan isagoo kasoo wareegay naadiga dalka shiinaha horyaalkiisa ka ciyaarta ee shanhai shenhua waxaana qadaraaska uu ku ekaa kow soddonka bisha may hase yeeshee horyaalka dalka ingiriiska oo dib loogu dhigay sababo la xiriir cudurka coronavirus ayaa dhaafaya kow soddonka bisha may waxaana uu gaarayaa sida la rumaysan yahay ilaa dhammaadka bisha julaay ama horaanta bisha agost taasi oo ciyaaryahankan ka dhigaysay inuu kooxda ka tago isagoo aan la dhammaysan xilli ciyaareedkan kooxda united ayaa wadahadal la gashay naadiga shenhai waxaana ay isku raaceen in ciyaaryahankan qadaraaska amaahda ah ee uu kula joogo kooxda united la gaarsiiyo ilaa bisha janaayo ee sanadka soo socda tababaraha kooxda kubadda cagta manchester united ole ganasolshire ayaa waxa uu yidhi tani waxa ay ahayd riyada ciyaaryahan odian igalo waxaana rajaynayaa inuu nala dhammaysto xilli ciyaareedkan islamarkaana uu koob nagula guulaysto waxa uu sidoo kale tababaraha united amaanay naadiga shanhai oo uu sheegay in ay ka caawiso in ciyaaryahankan uu kooxda sii joogo islamarkaana uu ciyaaro kooxdan oo ah kooxdii uu ku riyoon jiray wararka laga helayo dalka shiinahana waxa ay sheegayaan in sababo la xidhiira in ayadoo ciyaaryahanada ajnabiga weli aan loo ogoleyn inay kusoo laabtaan dalka shiinaha ay sahashay in ciyaaryahankan loo ogolaado inuu sii dheereeyo qandaraaska uu kula joogo kooxda united ciyaaryahan odian igalo ayaa waxa uu dhaliyey afar gool kadib siddeed kulan oo u saftay tan iyo markii uu kusoo biray kooxda kubadda cagta manchester united dhinaca kale faahfaahino dheeraad ah ayaa laga bixiyey bilowga horyaalka dalka laliiga oo dib loo furayo kadib markii hore loogu hakiyey cudurka coronavirus kooxda kubadda cagta sevilla ayaa kulanka ugu horreeyay horyaalka dibufuristiisa waxa ay ku wajihi doontaa naadiga real batis ciyaartaasi oo dhici doonta saddex iyo tobanka bishan juun aynu ku guda jirno kooxda kubadda cagta barcelona oo ah kooxda horyaalka difaacanaysa ayaa waxa ayana la ciyaari doontaa kulankeeda ugu horeeya kooxda real mayarka waxaana la sheegay in kadib ciyaaraha xigi doona ay yihiin ayadoo afar iyo tobanka bisha juun ay kooxda real madrid la kulmi doonto naadiga eber iyadoo isku dayeysa inay soo qabato kooxda barcelona oo ka sarreysa oo keliya laba dhibcood markay noqoto hogaanka horyaalka laliiga ee dalka sbain abaabulayaasha ciyaaraha dalka sbain ee laliiga ayaa waxa ay sii daayeen oo keliya labada wareeg ee ugu horreeya ee jadwalka cusub ee horyaalka waxaana ay sheegeen inay dib kasoo dhammaystiri doonaan kulamada kale iyo sida ay u kala dhici doonaan ugu dambayntiina qodob ciyaaryahan leonel messi u ogolaanaya inuu si xor ah uga tago kooxda barcelona xilli ciyaareedkan marka uu dhammaado ayaa dhacay kow iyo soddonkii bishii may sidaa uu ku waramay telefishinka e s b n ee ciyaaraha ka faalooda ciyaaryahan messi oo soddon iyo laba jir ah ayaa sanadkii laba kun toddobiyo toban waxa uu barcelona la galay qandaraas uu kooxda kula sii joogayo ilaa sanadka laba kun kow iyo labaatan hase yeeshee qandaraaskaasi ayaa waxaa qayb ka ahaa in dhammaadka xilli ciyaareed kasta uu kooxda si xora uga tegi karo haddii uu go-aankiisa kusoo wargeliyo ka hor bisha juun inta aysan bilaaban ciyaaryahan messi ayaa ku guuldaraystay inuu sidaas sameeyo xilli ciyaareedkan maadaama horyaalka laliiga iyo kan kubadda cagta ee qaaradda yurub ee uefa champions league labaduba ay weli socdaan islamarkaana horyaalka uu ka dheeraaday sidii la filayay kadib markii loo hakiyey muddo cudurka coronavirus ciyaaryahan messi ayaa inkastoo uu qodobkaasi ku daray heshiiska uu kula jiro kooxda barcelona haddana la rumaysan yahay inaanu doonin in kooxda uu ka tago kooxo dhowr ah oo ka mid ah kuwa qaaradda yurub sida manchester city iyo b s g ayaa isha ku haya messi ayagoo doonaya inay ka faa'iidaystaan qodobka ku jira qadaraaska uu kula jiro kooxda barcelona messi ayaa dhowaanahan waxa uu muujinayay inaanu ku faraxsaneen qaabka ay kooxda u maamulayaan ragga hogaamiya taasi oo rajo gelisay kooxaha doonaya in ugu dambeyn kooxda uu ka tegi doono xubinta cayaarahana waa naga intaas
haatana dhegaystayaal aynu mar kale dib u jalleecno dhinacii kaalmaha heesaa islamarkaana aynu ku wada nasanno codka fanaanka cabdirasaaq anshax
ninkaad caqli dhabaansidaan suwada guushu helaa heestaasi ayaana ugu dambeysay idaacaddeenii duurnimo tan iyo galabta afarta waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo
duruuftuna kulaama dhalan